asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadan jirnay howlaha badan ee nolosha dhinacyadeeda kala duwan xidhiidhada la lahaa ama qaraabada la ahaa ama deriska la lahaa waana xubinteenna murtida maanta oo tusaalayaasha ay ku siinaysaa hadba dhinac uu noqon karo marba waxay kuu noqonaysaa xubin shilis marna waxay kuu noqonaysaa xubin weyd ah mar kale waxaa laga yaabaa inaad aragto xubin bantar ah ama mar kale laga yaaba inaad aragto xubin caata ah mar kale waxaa laga yaabaa inaad aragto xubin bacbacooda mar kale waxaa laga yaabaa inaad aragto xubin kobaca qaybahaasoo farada badan ee kala duwan ayay xubintu u qaybsamaysaa dhadhammada kala duwanna waa ay yeelanaysaa jurmiga iyo lixaadkuna dee isku mid ma ahano xubnaha laftooda ayaa kale miisaan culus raggii sameeyey ama raggii ay ka soo meexdeen laftoodii ayaa kale miisaan cuslaa dhacdooyinka ay ku dhaceen ama ay ku imaadeen ayaa kala qiimo badnaa sidoo kaleento miisaaniyadda erayada loo isticmaalay ayaa laga yaabaa inay kala mug weyn yihiin oo erayada afka hooyo waxaa jira erayo gaadh ah oo gungaadhka waxaan u naqaanaay adigo hadda waxaa laga yaaba gungaadh ba inaad aqoonin waxaan loo yaqaano afka qalaad gramer ama ama naxwi loo yaqaano ayaa afkeenna hooya waxaa lagu dhahaa gungaadh waa gungaadh ereygu inuu maaragtay salkiisii hoose la gaadhay oo uu dhammaystiran yahay ama uu maaragtay dhadhan iyo qiimaba ka dhan yahay saas darteed ayuu ereyga wuxuu ku noqonayaa gungaadh marka erayada gungaadhka ah ee loo isticmaalayo xubnaha iyo dhacdooyinka iyo murtida iyo mahmaha iyo qiyaasaha iyo tilmaamaha ayaa kala duwan oo noocyada soo dhan kala yeelanhaya teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii ay baydmahayo sheekooyinkeenaas caalamiga ah qayb ka mida waxaa la yidhi saaad ogtihiinba dhegaystayaal doqonta ama qofka doqonka la dhahaay dhib badan buu qabaa dhibka badane uu qabana waxa weeye mahmaahyo fara badan dhaliilo fara badan tusaalayaal fara badan ayaa lagu jaangooyaa doqonta doqonta marka howlaha farada badan ee lagu jaangooyaaye ma ahan kuwa soo koobmahaya ama cantooba muggeeda ama gaaban ee waa kuwa aad iyo aad u badan oo tiradoodu ayna yarayn sidaa darteed iyadoo marka doqontu ay howlahaasoo dhan qabto ayaa sheekadan lagu soo qaatay haddii aad nin u shaxaa tagto oo uu ku dhaho iisoo laabo ayaa doqontii lagu qiimiyey hadhow iisoo naqaa lagu yidhi ushaxaad baad doontay uga wada shaxadoon baad ahay waxaa lagu yidhi hadhow iisoo laabo taas marka maxay tidhi xubinteennana waxay ku leedahay soo noqo doqontu sad bay moodaa nin ragina samir buu u qaataa u fiirsaya waxaa lagu yidhi doqontu ii soo noqo sad bay moodaa nin ragina samir buu u qaataa adiga haddaa hadda nin u shaxaa tagto oo ninkii lacag xidxidhaya aad u tagto oo aad horna nin waxba si ugu ahe ba laba kun ii dhiib oo kudha hadhow ii soo laabo hadhow muba hadda ku siiyo wixii hadhow muxuu hadhow iisoo laabada maxay tahay waxa mahayo kuma dhihin ogo hadhow iisoo laabo marka ninkii ragi halkaas waxba kuma siin haye oray oo dul dhaaf buu u qaadanayaa baa le waxaa la yidhi laakiin doqontu hadhow oo laba sac ka bacid iyo iska soo agistaagi ninkii maxay noqotay marka ujeeddadu waxay noqotay waxaa la yidhi iisoo laabo ama iisoo noqo doqonisad bay moodaa nin ragiisi samir buu u qaataa waa tusaalayaasha doqonta lagu soo qaatay qayb ka mid a saas darteed ayay doqontu dhib fara badan qabtaa waa markii xagga afkeenna laga hadlaayo walow uu sayid maxamedna aadba u necbaa oo maaragtay doqon waxba kuuma tarta mamahyo badan oo leeda doqoni kulama dhalanin iyo doqoni sokeeya ma aha iyo maaragtay haddii beed mahayo iyo waxaasoo dhan waa badan yihiin doqon iyo nin raga looma simo deeqi loo galaya ninkii daacadee talinaya dahab la siiyaaye kol hadduu abaaldoorsiya daafta laga raaci wax dagaal la geeyaa ninkaa deerka jebinaya dudo geesiyaa nixin kolkay diladu yeedhaaye goorta dinaahashuu fuluhu dib isu laaba sayid maxamed gabaykiisa meersidaas ka mid ahaa inuu marxalado fara badan marahay mahmaahda maantan kusoo qaadanay xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi dangadaada lama diciifiyo dangadaada lama diciifiyo